rasuulilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi wاftax calayna bimacrifati اlcilmi waxasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abaaba fadlika wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxama araaximiin rabi calimna minhu ma jahilna wadakirna minhu ma nasina bifadlika wajuudika wamanika ya latiif waxaan ku soo jirnay kitaabu alqiyaama waljannati wannaar jannadii waa laga soo hadlay naartii baa laga hadlayey sifatu ahlinnaari ahlunaarka tilmaamaha ay leeyihiin sifadooda taas baa wax laga sheegaya qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay ka kufriyeen biaayaatina aayaadka yaga sawfa saman dambaan nusliihim gelin doonnaa naaran naar gubaysaan gelin doonnaa kulamaa nadijat juluuduhum markastoo hargahooda iyo maqaarkooda uu gubtaba beddelnaahum waxaan u beddelaynaa juluudan hayrahaa hargo iyo maqaaro kale ayaanu u beddelaynaa oo hadba waxa weye say cadaabka u siyaadsadaan waa kanoo waxaa ilaahay leeyahay liyaduuquu inay dhadhamiyaan darteed alcadaaba cadaabka macnaha haraggi markuu gubtaba waa sidii horea lagu celinaya isagoo mar labaad kulaylka iyo gubashada mar labaadna uga qayb qaato ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahada casiizan mid qaaliba xakiiman shay kastana meesha u laa'iqa allaha dhiga weeyaan can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi maa bayna mankibayi lkaafiri gaalka labadiisa garab waxaa u dhexeeya fi naari naarta dhexdeeda masiiratu halaathati ayaamin saddex maalmood socoshadooda oo kale weeye in la eg makaanu socodkeeda oo liraakibi weliba u ahaatay mid gaadiid saaran almusrici degdegaya faras dheereeya mid saaran saddex maalmood meesha u socdoo kale baa gaalka labadiisa garab lala ekaysiinaya inta u dhaxaysa saddex maalmood oo faras dheereeya la saaran yahay intuu socon lahaa macnaha jirkii gaalka la ballaarinayaa si cadaabka ou macnaha in badan uga qaato oo meelo badan oo jirkiisa ka mida u gubtaan rawaahu sheekhaani bukhaariya muslim baa wariyey wa canhu can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala nebi wuxuu yidhi dursulkaafiri gaalka gowskiisu ow amase naabulkaafiri gaalka micidiisu foolkiisu midlu uxudin buurta uxud la yidhaahdo kalou ahaanaya buur weyn waa buurta uxud waa buuraha ugu waaweyn bay ka mid yihiin buuraha wa khiladu jildihi haraggiisa ama maqaarkiisa qiradiisu khiladku waa qirada qirada uu leeyahay haraggu masiiratu halaatin saddex maalmood makaanu socodkood wey rawahu muslim laadda bini aadamka haraggiisu waa kan haddii irbada yar saa loogu mudo haddiiba xagga kale uga dusaysaa markaas maaha wax dhankiisa kale haddiiba la gaaraya haragga qofka gaalkaaye waxaa laga dhigayaa wax macnaha ballaaran oo saddex maalmood in loo socdoo kale maqaarka keliya la dhex xulayo rawaahu muslimu watirmidiyu walafdu wuxuu ahaa ina khilada jildilkaafiri gaalka maqaarkiisa weynankiisa itnaani wa arbacuuna diraacan afartan iyo laba dhudhun weeyaan intaas baa laga dhiga gaaladaa dee kala dembi badanoo kala gaalsan marka qaar ka mida iyaga ayaa afartan iyo labadan laga dhigayo kii horena saddex maalmood meel loo socdo wa ina dirsaw gaalka gowskiisu midlu uxudin buurta uxud la yidhahdoo kale weeye waa buurad sida kalena u dheeroo aad macnaha u ballaaran xagga cirkana u dheer wa ina majlisahu makaanu fadhigiisu min jahannama uga makaano fadhiya gaalka kamaa bayna makata walmadiina maka iyo madiina inta u dhaxaysoo kale weeyaan shan boqol oo kilomitr weeyaan macnaa xagga lugtan toban beri ku dhowaad baa loo socdaa wa canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala nebi wuxuu yidhi dursulkaafiri gaalka gowskiisu yooma alqiyaamati maalinka qiyaamada midlu uxudin buurka uxud oo kale wey wa fakiduhu gaalka bowdadiisuna midlulbaydaa'i meesha baydo la yidhaahdo oo kale taa weeyaan waa meel magaceed wa maqcaduhu makaanu fadhigiisa min annaari inta salkiisa la ekaanayso naartuu ka fadhiisanayana masiiratu halaatin saddex maalmood makaanu socodkood wey saddex maalmood xaggee loo socdaa mila rabada meesha rabada la yidhaahdo kale meeshaasaa saddex beri loo socon jira ilaa rabadoo kale alla la ekaysanaya macnaha rabada markaa dadka xadiidka loo sheegaya garanayaan saxaabadu meelay garanayaan baa loogu mithaaliyey marka gaalka carabkiisaa dheeraanaya waxa weeyaan markaasaa arrimahaasoo dhan baa ku dhacay can ibni cumar radi allahu canhu can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala nebi wuxu yidhi in alkaafira gaalku ilaa isaga dembigan cadaabkan wuxuu ku helay isagiibaa allah buu ka kufriyey gaalada adduunka hadda ku macnaa kibraysa gaalka waxa weeyaan la yusxabu lisaanuhu carabkiisa waa la jiidaya hal farsakha hal farsak iyo wal farsakhayni laba farsak in la eg oo kale baa la ballaarinaya la kala jiidaya yatawada'uhu nnaasu dadkaa ku joogjoogsanaya oo maraya sidii dhul ahaan oo kale ayaa dadkii u marayaan laba farsakh haddee waa waa dhul badan wey calaa kullin xadiidan oo dhan waxay tilmaamayaan gaalka jirkiisa in la weynaynayo si uu macnaha cadaabka in weyn uga qaato in yaroo dhuuban uusan u noqon xataa waxaa la tilmaamaya axaadiisa qaarkood dhegtiisa meeshaa jilicsan oo dacashoo kalea yar ilaa meeshaa garabka intaa u dhaxays in laga dhigayo wax maarata toddoba boqoloo sano loo socdoo kale waxay udhaxaysoo kale can abi saciidin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala ne wuxuu yidhi talfaxu wujuuhahum gaalada wejigooda waxaa leefaysa annaaru naar wahum helu naarku fiihaa naarta dhexdeeda kaalixuuna kuwa wejiya cadcad weeyaan macnaha maqaarkii iyo hilibkiiba inta naartu cunto lafihii baa muuqanaya marka wejiyadii cadcad wejiyadii cadcad baa muuqanaya qaala wuxuu yidhi wahum fiihaa kaalixuuna nebigoo fasiraya tashwiihi ilaa waxa weeyaan aayadda qur-aanka hay talfaxu wujuuhahum naar wahum fiihaa kaalixuuna aayaddaa nebigu wuxuu ka yidhi tashwiihi way gubaysaa naartu annaaru baa gubaysa naar baa gubaysaoo fatataqallasu shafatuhulculyaa bushintiisa sare ayaa macnaha laamaysa oo gaabanaysa bushinta koraa kor aadaysa xataa tabluq ay ka gaadho wasada ra'si madax dhexdiisa madaxa dhexdiisa ilaa kor baa bushintan macnaha dabku cunaya wa tastarkii waxaa raaracsamaysa shafatu suflaa bushintiisa hoos xataa tadriba surato ilaa ay macnaha xuduntiisa ka garcdo bushintaana intay hoos u degto oo jirka intaanoo dhan naartu cunto ayay ilaa saa usoo dhacaysaa bushintu iyadoo maqaara ilaa ay xudunta ka garacdo halka ay ka gaadho harag wuxuu noqonaysaa hilib laalaada rawaa hadihi alaaata atirmidiy baa wariyey imaamu tirmidi ayaa wariyey nasalu llaha nacuudu billahi ilaahay waxaan ka magangelaynaa min annaari naar wa nas'aluhu alle waxaan weydiisanaynaa aljannata jannada aamiina wey sharaabu ahli naari helu naarka sharaabkooda iyo wadacaamuhu waxay cabayeen wey iyo waxay cunayeen can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala ne wuxuu yidhi ina alxamiima naarta xamiimka la yidhaahdo biyo kulul oo xamiim ah la yusabu lagu shubaya calaa ru'uusi madaxyadooda ahlu naarka fa yanfudu waa fulayaa xataa yakhlusa ilaa jawfi ilaa gudaha ka gaaro fayasluta maa fii jawfihi fayasluta wuxuu macnaha murdinayaa waxa macnaha la murdiyey oo kale wey maa fii jawfihi biyaha kululi kaa ehlu naarkaa wixii joofkiisa ku jiray buu sii sii sii maraya xataa yamruqa ilaa uu ka baxo min qadamayhi labada gomadood caloosha iyo wixii ku jiray oo dhan baa dabada ka imaanaya wa huwa kaasina assahru baa la yidhahda sahrigu qur-aanku sheegay weeye uma yucaadu waa la celin kamaa kaana sow ahaa qofku naftu ka dhic mayso xanuunkii ka raysan maye tabtii baa misle lagu soo celinaya weligeedba saas baa lagu waday biyaha kul ilaa aayadda qur-aanka baa yusaru min fawqi ru'uusihim alxamiimu yusabu min fawqi ru'uusihim alxamiimu baan leh yusaru maa fii buduunihim waljuluud yusaru bihi ma fii buduunihi waljuluud can ibni cabaasin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam nebigaa qara'a haadihi alaayata aayaddan akhriyey ittaqu llaha xaqa tuqaati walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun aayaddaas akhri uma qaala nebi wuxuu yidhi low anna qadratan dhibic oo min azaquumi zaquum ka ahaatay qadarad hadday kusoo dhibci lahayd fii daari dunyaa dunyada daarteeda la afsadad way fasahaadin lahayd calaa ahli dunyaa addunyada ehelkeeda macaayishahum noloshooda oo dhan bay ka fasahaadin lahayd fa kayfa sidee u ahaanayaa biman yakuunu dacaama qofku dacaam u noqotay hal dhibic haddii adduunka inta kusoo dhacdo la keeno naartaa zaquumka dhibic ka mid a waxa weeyaan ahlu dunya oo dhan noloshoodu waa fasahaadi lahayd waxay cunaan iyo wax cabbaan ma heleen seebuu noqonayaa marka biman yakuunu qofuu noqonayo zaquumku dacaamahu dacaamkiisa oo cunno kaleba aan haysan zaquumkana dee waa qur-aankaa sheego ina shajarata zaquum geedaas zaquum la yidhahdo dacaamu latim wey kuwa kan dembiilaha cunnadiisa weeyaan kaasaa ku cunay can abi umaamata radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaala nebi wuxuu yidhi fii qowlihi fii tafsiiri qowlihi wayusqaa waa la waraabinayaa gaalka min maa'in biyaa laga waraabinayaa sadiidin oo mililah yatajaracuhu wuu kabkabanayaa walaa yakaadu una dhowaan mayo yusiiquhu inuu dejiyo biyaa intuu kabado oo misna dejin waaye waxaa naara waxaa loogu talagala macnaha binu aadamka markay allihii dhammaa ee koonka abuuray iyo rusushuu soo diray iyo diintii raaci waayaan ee badankooda gaalo iyo gaalooyinkaas wax la shaqaynaya noqdeen oo ma garanaysaa aaminay oo rumeeyey oo diintii ka fogaaday baa markaa rabbi baa hadda abuurtay oga waxaan ugu talagalay qaala wuxuu yidhi nebigu yuqarabu waa loo soo dhowaynayaa kan ehlunaarka ilaa fiihi afkiis fa yakrahuhu wuu kahanayaa inuu cabo waxaa qurunkaayoo mililkaah fa idaa udniya minhu markii loo soo dhoweeyo shawaa wejhu wejigiisoo gubaya holaca biyaha ka soo baxaya uumiga baa maqaarkaa soo daadanaya wa waqacad waxaa soo daadanaysaa farwatu ra'si madaxiisa maqaarkiisa baa soo dhacaysa fa idaa sharibahu markuu cabana ilaa waa khasab inuu ku cabe qadaca amcaa'ahu mindhicirkiisabuu jarjaraya iyo xidmi xataa takhruja min duburihi mindhicirku ilaa ay dabada ka baxaan qofka yaquulu llahu rabbi wuxuu leeyahy wasuquu waa la waraabiyey ahlu naarkii maan biyaa laga waraabiyey xamiiman kulul faqadaca amcaa'ahum buu jarjaray mindhicirkoodi qur-aankii baa sii sheegay ayaa macnaha googo-ayo ayuu jarjaray wa yaquulu wuxuu leeyahay wain yastakiisuu hadday gargaar dalbaan yuqaasuu waa loo gargaarin bimaa'in biyo oo kale muhli ah muhli oo kale muhli waa la fasiri doonaa maagaasoo yeshul wujuuha wejiyada solahaya oo gubahaya biisa alla waxaa baas lahaada asharaab wax la cabo kaasaa u baasle meeshaasaa la rabaa in laga boqo laga digtoonaado macnaha la yska ilaaliyo camal saalixa lala imaano ilaa waxaa la cadaabaya gaalo keliya maaha kuwa imaan lahaa oo dembiyaal galay baa la cadaabaya dembi iyo faldembiyeedka adduunka ay sameeyeen baa looga goynaya naarta dhexdooda oo cusaatulmu'miniin baa la yidhahda mu'miniinta kuwooda caasiyiinta ahaa ciddii ilaahay cafiye maaha iyagana cadaab baa looga jaraya xumida can abi saciidin radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaala ne wuxuu yidhi kal muhligaas fasirideeda ka cakari zayti saliidda gufaarkeeda oo kale wey faidaa marka waxaasaa looga dhigayaa sharaab gufaar saliid oo kale madow faidaa quriba ilayhi markii loo soo dhoweeyo sharaabkaas saqadad waxaa soo daadanaysa farwatu wejhi wejigiisa maqaarkiisa fiihi biyihii bay kusoo dhacayaanba wuxuu cabayey baa maqaarkiisi baa kusoo daadanaya walow ana dalwan dalow oo min hasaaqin hasaaq ka ahaaday ilaa hasaaquna sharaabka lunaarku ah hal dalowo khasaaqa yuhoraaqu haddii lagu daadin lahaa fi dunyaa adduunyadan la'antana wuxuu urin lahaa wuxuu macnaha qurmin lahaa oo urin lahaay oo ur ku keeni lahaa ahladunyaa adduunyada oo dhan ayuu adduunka ku qurmin lahaa waddankao dhan ur baa lala socon waayila lala noolaan waayila wakaa khasaaquna waxa weeyaan waa ehlu naarka mililka ka baxaya markay naartu gubto oo ay cunto mililka ka baxaya waxaasa iyagii laftooda sharaab looga dhigaya rawaa haadihi alarbacata atirmidiyu ayaa wariyey ahwaalu ahlinaari ehlu naarka waxa weeyaan dhibaatooyinkooda iyo wastiqaauhum gargaarka ay macnaha istiqaafatuhum istiqaafadooda ay gargaar dalbaya taas baa laga hadlaya can abi dardaai radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaala ne wuxuu yidhi yulqa calaa ahli nnaari ehlu naarka waxaa lagu dul tuurayaa aljuucu gaajo fa yacdilu wuxuu u dhigmayaa maa hum fiihi waxay ku dhex sugan yihiin min alcadaabi cadaabka xaggiisa macnaa cadaabkay cadaaban yihiin maa hum fiihi waxay ku dhex sugan yihiin oo min alcadaabi cadaaba iyo waxaa isku dhigmaya gaajadii cadaabkay cadaabnaayeen iyo gaajadii isku mid bay noqonaysa waa cadaab kale ilaa gaajadu fayastakiisuuna waa gargaar dalbayaan fa yuqaasuuna waxaa loogu gargaarayaa bidacaamin dacaam dacaamkaasoo min dariicin geedka dariic la yidhahda xaggiiskaas cunnada loo keniya waa dariic waa dee geed xun weeyaan aan la afka loo dhoweyn karin sida dharkaynka oo kale dhahan dharkaynka oo geed wax gubaya haddee dharkaynku waa midkaan adduunka magaciisa mooyaane maaha midka xaggaayoo kale dariicaasi laa yusminu qofka ma cayilinayo walaa yuqni min juucin gaajana waxba uga tarmayo waana cunayaan waa cunayaan mana cayilayaan bal waxa weeyaan gaajana wax uga tarmayo waa geedan xataa xooluhu daaqin baa la yidhi geedka dariicay waa xumidiisa laysa lahum dacaamun ila min dariicin laa yusminu walaa yugnii min juucin qur-aanku waa isagii tilmaamay fayastakiisuuna biacaami dacaam bay markaas fayastakiisuuna way gargaar dalbayaan bidacaami dacaamkii fa yuqaasuuna waxaa loogu gargaarayaa mar labaad bidacaamin dacaamkaas dacaam oo dii gusatin margesho u saaxiiba waxaysan dejin karin ay ku marganayaan ayaa loo keenaya waay oo see loogu marganayo halkaan gurigaaba istaagaya hoosna aadamayo xaggana ka soo bixi mayo waay ina ladayna ankaalan wa jaxiiman wa dacaaman daa gusatin wa cadaaban aliiman taa weeye midka qur-aanku sheegay wey fayadkuruuna waxay macnaa xusuusanayaan annahum iyagu kaanuu inay ahaayeen yujiizuuna kuwa ku wada algusasa margashada fi dunyaa adduunyada hadday margadaan inay iskaga dejin jireen bisharaabi waxaa la xusuusinaya war adduunka markaa margataan waa idinka wax cabbi jiray ma haddana wax cabtaan xusuus baa kusoo dhacaysa fayastakiisuuna way gargaar dalbeen bisharaabi sharaaba naloo keenay leey fa yurfacu ilayhim waxaa loo koryeelayaa alxamiimu biyo kulayl badan bikalaaliibilxadiidi xadiid ma garanaysaa bir qabatooyinkeed baa lagu siinaya fa idaa darad min wujuuhim wajiyaashooda hadday usoo dhowaatana shawat wujuuhahum wajiyaashoodao dhan bay gubaysaayoo haraggii baa soo daadanaya biyahaasaa kalaabiibilxadiid baa loogu soo laalaadinaya biyaha fa idaa dakhalat buduunahum calooshooda markay gasho qadacad waxay goygoynaysaa maa fii buduunihim caloosha wixii ku jira o dhan fa yaquuluuna waxay dhahaya udcuu war balu yeera khasanata jahannama naartaan jahannama aan ku jirno bal shaqaalaheedu noogu yeera bay leeyi ilaahayna waxaa naga fudeeyo bal noo waca aan aan la hadalnay fa yaquuluuna waxay dhahayaan malaa'igtii meesha ka shaqaynaysa alam takum waysan ahayn ta'tiikum rasuulukum rusushiinu mid idinla timid bilbayinaati aayaad cadcad qaaluu waxay dhahayaan balaa inaysan noola iman iska dhaafi aayaad cadcad waa naloo keen qaaluu waxay dhahayaan malaa'igtu fadcuu baryada had wamaa ducaa'u lkaafiriina gaalada baryadoodu iyo dhawaaqoodu ma ahanin ilaa fii dalaalin dalaal iyo baadinimo mooyaane oo iyaga mar dhahaya waqaala aladiina fi naari likhasanati jahannama udcuu rabbakum yukhafif cana yowma min alcadaab bal hal maalin keliya cadaabka nala ka nasi kaasaa le maan rususha diinima ya marka maanta waxaan aakhiraa maraysaano waxa weeyaan waxay idiin taraysa mal cabashadu qaala wuxuu yidhi fayaquuluuna waxay dhahayaan udcuu ma horta u yeertaa laleeyahay kolle haddaa u yeerataanna wamaa ducaau lkaafiriina ilaa fii dalaali markaasaa lahay udcuu maalika horta maalig u yeerta maalig baa xukuma naarte malig la yidhahdo maalig fayaquuluuna waxay dhahayaan yaa maaliku maaligow liyaqdi calaynaa dusheeda ha xukuma rabbuka rabbuga rabbiga hana xukumo waxa weeyaan nafta hanala ka qaado diyaar baanuna qaala wuxuu dhahayaa qaala nebigu wuxuu yidhi fayujiibuhu maalig baa u jawaabaya muxuu ugu jawaabaya inakum idinku wallaahi maakisuuna kuwa ku nagaanayaatii naarta weligiin waa joogaysaa waxaa la yidhi wuxuu u jawaabayaa sheikh la yidhaha acmash oo ragga xadiidka wariya wuxuu yidhi waxaa la ii sheegay markay dhaheen maalig noogu yeera rabbigaa hana xukuma intaa keliyaan kaa codsanna iyo isagu marka u dhahayo waa ku nagaanaysaan kun sana udhaxaysa kun sana ka bacdi baa waxay leeyahay inakum maakisuuna warka la idiin wado waxa weeye war bishaaraa maahe meesha waa ku jiraysaan kama baxaysaan inakum maakisuun fayaqul qaala wuxuu nebigu fayaquuluuna waxay dhahayaan udcuu rabbakum war maalig waxba noo qaban waayo bal rabbigiin wacda falaa axadun axad falaa axad axad khayrun ka mid ka khayr badan maaha min rabbikum rabbigiina rabbi laynooma dhaamee rabbi aan la xiriirna bay dhahaya fayaquuluuna waxay dhahaya rabbanaa rabbiganow qalabad calaynaa waxaa naga qaalib noqotay shiqwatunaa ahlu naarnimada iyo ilaa wax hadda dembi iyo balaaye iyo falxum dhacaya waa waxaas shaqinimadii baa naga qaalib noqotay wa kunnaa waxaan ahaanay qooman qoomkaasoo daaliina dhumay rabbanaa waa qirteen marakan rabbanaa rabbiganow akhrijnaa minhaa naga saar naarta fain cudnaa haddaan u noqonno fa innaa anagaa daalimuuna dembiilayaa leh dib dambe ugu noqon mayno haddaan u noqonno mar dambe wax ku weydiisan mayno marka naga saar qaala wuxuu yidhi nebigu fayujiibuhum ilaah baa u jawaabaya isna muxuu dhahaya ikhsaw fiihaa ku fogaada naarta ku sii durka walaa tukallimuunii dib dambe hayla hadlinina ha hayla hadlinina shib iga dhahaya ha ilama hadli kadhaan wey bes haddee ilahay baa hadalka xukuma dib dambe lama hadli kadhaya dib dambe ilama hadli kadhaan wey qaala wuxuu yidhi nebigu fa cinda daalika markaa agteeda ilaa rabbi markii cid kale uga gudbayaan male ayay yaysuu ka quusanayaan min kulli khayrin khayr dhammaantii wa cinda daalika kaa agtiisa yaakhuduuna gudagelaya fi zafiiri oohinta zafiirka la yidhahdo fiqfiq ay ooyayaan iyo walxasrati qowmo iyo welweylihog dameeraha macnaha codkooda qiiqiiqda dambe oo kale markaasi qusaan ayay sidaa wadahayaan rawaahu tirmidiy baa wariyey imaamu tirmidi ayaa xadiidka warinaya wallahu aclam ahwanu ahli naari ahlu naarka kan ugu cadaab fudud bal kan ugu fudud dhegayso can nucmaan ibni bashiirin waxaa laga wariyey radia allahu canhuma anahu qaala wuxuu yidhi walxal wa yakdubu oo khudbaynayo samictu rasuula allahi baan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaalu leeyahay nebi maxamed ina ahwala ahli naari ahlu naarka kan ugu fudaydka badan cadaaban cadaabka yowma alqiyaamati la rajulun waa nin ninkaasoo tuudacu la dejinayo fii akmasi qadamayhi labadiisa gomadood rismagaadhadooda meeshaa rismagaadhada labada gomadood labada rismagaadho ayaa waxaa looga dhejinaya jamrataani laba dhuxulood oo naar yaqli waxaa karkaraya minhumaa min ajlihimaa labadaa dartood labadaas hoos kaga dhegan dartood waxaa la karkaraya oo la qubanaya dimaaquhu maskaxdiisa madaxa qubanaya madaxa rawaahu shaykhaani bukhaari muslim baa warinaya iyo wa tirmidiyu imaamu tirmidi waay madaxii ugu sarreeyo o aan dhimbilahani uba dhoweyn ninka cadaabtan ugu yar waa middaas labadaa dhimbilood halkaa ku dhegan madaxu la qubtay waanu can nabiy sala allahu alayh wasalam qaala marka adduunka waa laga tagaya nimbase oo uga tagaba marka meelaan laga soo noqonayna waa loo socdaa qaala nebi wuxuu yidhi inna ahwana ahli nnaari ehlu naarka kan ugu fudud cadaaban man qof weeyaan lahu naclaanin laba kabood u sugnaadeen laba kabood buu qaba iyo wa shiraakaani laba laba indhal laba shiraag oo min naari naar xaggeed ka ahaaday waay laba suman weeye kabaha sumankooda yaqlii waxaa karaya minhumaa min ajlihimaa labadaa dartood dimaaqu maskaxdiisa waa halkaa ka qubanaysa oo ka karkaraysa kamaa yaqlii sida u karkaro almirjalu digsiga ama dherigu sida macnaha raashinku u karkaro oo saa ugu boodboodo baa maskaxdiisi noqonaysa maa yaraa ninkaas u malaynmayo ninkaas ehlunaarka ugu cadaab yar u oo malaynmayo ana axaddan axadi ashaddu minhu inuu yahay mid ka daran cadaaban cadaabka wuxuu isleeyahay qof kaa cadaab badan ma jiro saas qof baa kaa cadaab badan kaasi ma aaminsana wa inahu isaguna la ahwanhum waa midka ugu fudaydka badan cadaaban xagga cadaabka midka ugu fudud wey wixii ka sii weynna iyada iska badaaba can ibni cabaasin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala nebiga ilaahay wuxuu yidhi ahwanu ahli naari ahlu naarka kan ugu fudud cadaaban cadaabka abuu daalibin weeyaan wa huwa abuu daalibna muntacilun mid kabaystay weeye kaba iladay kaba gashaday binaclayni laba kabood oo naara yaqlii waxaa la karaya minhumaa labadaa dartood dimaaquhu maskaxdiisa waa ninkan la sheegayo oo halkaa looga dhejinaya waaba waxaa lagu leeyahay abuu daalib binu cabdilmudalib nebiga adeerki ee nebiga difaaci jiray sababtana waxa weya markii ugu dambayse oo dhimanayay ayuu diiday tawxiidka inuu ku dhawaaqo marna mausan rumayn nebiga rawaahumaa muslimu walimaamu axmedu ayaa weli nasalu llah ilaahay baan weydiisanayna waasica araxmati naxariis midda waasica aamiina ilahu aqbal takliim ullahi ilaahay la hadlidiisi weeyaan libacdi ahli naar ehlu naarka qaarkood ilaahay baa la hadlaya maxaa loola hadlaya waa hadal kalaamu imtixaan wakhtibaar waa jirabid iyo imtixaanid baa loola hadlaya waay can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalam iyo macnaha raxmad iyo ixsaan qaala nebi wuxuu yidhi ina rajulayni laba nin oo mimana dakhala naara naarta galay ishtada waxaa darnaaday siyaaxuhumaa qayladoodii laba nin baa laga laga laba nin baa dhawaqoodii tiradii ka batay iyagoo naarta ku jira ehlu naarkii ugu qaylo bateen faqaala rabbu rabbi baa yidhi caza wajal akhrijuuhuma war bal ka soo saara naarta ka soo saara akrijuuhumaa ka soo saara falamaa akhrijaa haddii la soo saaray qaalaa qaala lahumaa ilaahay wuxuu ku yidhi liayi shayin shaykiiseeba ishtadda u la darnaaday siyaaxukumaa qayladiinu dhawaqaan iyo waxaan idinka baxaya cabaadkan maxay tahay arrintu qaalaha waxay dhaheen facalnaa daalik ilaahay saas waa samayna waa iska qaylin maxaan la qaylinaynaa litarxamanaa inaa noo naxariisatid qaala wuxuu yidhi ilaahay ina raxmatii naxariistayda lakumaa labadiina aan idiin naxariisaaye an tandaliqaa inaad tagtaan wey waa inaad tagtaan oo fa tulqii aad ku tuudhaan anfusukumaa naftiinna xaydu kuntumaa meesha ahaydeen mina naari naarta meeshaa naarta kaga jidheen inaad naftiinna ku tuudhaan oo mar kale ku dhacdaan taa wey naxariisayd taasaa idiin naxariisa fa yandaliqaana waa tegayaan waa amar diidda ma jiro fa yulqii axadumaa midkood baa ku tuuraya nafsahu naftiisa fayajcaluhaa ilaahay wuxuu uga yeelayaa calayhi dushiisa bardan wasalaama qabow iyo nabadgelyo markuu isku tuuro waxay u noqonaysaa qabow iyo nabadgelyo ilaa amarkii rabbiba isagu qaatay horayba iskugu tuur wayaquumu laakharu kii kalea iska istaagaya falaa yulqii nafsu naftiisa ku tuuri mayo keerana hadda u sheegi mayo dhihi mayo meeshii waa isbedeshay fayaquulu lahu rabbu rabbi baa ku dhahay caza wajalla maa manacaka maxaa kuu diiday an tulqina nafsaka naftaada inaad ku tuudhid kamaa alqaa saaxibuka saaxiibkaausa ugu tuuray inta isku shaqo qabata waa saaxiibba moogta fa yaquulu waxau dhahay yaa rabbi ini anigu la arjuu waxaan rajaynayaa an tuciidanii ya muxuu qoray yaa rabbi ini anigu la arjuu waxaan rajaynaya anlaa tuciidanii inaadan igu celin fiiha dhexdeeda bacda maa akhrajtanii intaa iga soo saadhay ka bacdi marba haddaa iga soo saadhay inaadan igu celin baa ilah kaa rajaynaya fayaquulu lahu rabbu rabbi wuxuu dhahayaa laka rajaa'uka adiguna rajahaadi baa leeda sidaa rajaysaa iga aghelasa fayadkulaani kii kalena waa nabadgelya looga dhig way gelayaan jamiican xaal yihiin aljannata labadiiba jannadaa la geenaya biraxmat illaahi baana lagu gelinaya tacaala ilaahay sarey raxmadda rabbi ayay ku helayaan rawaahu tirmidiyu bisanadin daciifin sanadka xadiidka waa laga xoog badan yahay laakiin dee kuwo kaloo la wada mid oan sanadkooda daciif ahayn oo naarta dhibaatadeeda sheegaya ayaynu qaarna soo marnay qaarna soo socdaan ma shtaraka fiihi waxay wadaagsadeen aljannatu wanaaru jannadii naarta wax ka dhexeeya laga hadlaya oo waa maxay wax kaloo ka dhexeeya maahay axaadiis macnaha ila axaadiistii hore hadda naar keliya sheegaya axaadiis jannadii sheegaysa keligeedna waa soo mar axaadiistan waxay ka hadlayaan waa axaadiis jannadiina sheegaysa naartiina sheegaysa labadiiba wada jir uga hadashay can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaala nebi wuxuu yidhi taxaajat iljannatu iyo wanaaru jannadiiyo naartii baa dooday faqaalat innaaru naartu waxay tidhi uusirtu aniga waxaa lay dhexal siiyey oo la ii dooray bilmutakabiriina kuwa iskibrinta badan waalmutajabiriina mutajabiriinta kuwa macnaha amar kutaaglaynta badan oo daka digtitoriintaada balaayadaada dadka lahaya oo macnaha aan u naxariisan kuwaasa aniga dhaxal aan u helay bay tiri wa qaalat iljannatu jannadiina waxay tidhi famaa li aniga maxaa lahaantayda laa yadkhuluna xaaluusani gelayn ilaa ducafaaunnaasi dadka ducafadooda aniga mayaa kuwii la ducafadiiba ay gelaysa bay tiri kuwaas baa maanta naxariis iyo janno u baahanoo kuwaas aniga ay gelaya iyo wasaqadathum dadka kuwooda saqadada ahaa oo iska daadsanaa oo iska liiliitado masaakiinta iyo wakiratuhum kuwii macnaha iska halmaansanaa adduunyada ya oo dadka dadka aan loo aaba yeelin oo dadka araggooda soo jiidan oo iska maaragtay adduunyadana iska halmaansanoo adduunyaba aysan ku jirin kuwaas aniga maanta halkaan helaya weeye aakhiro oo jannadii iyagaa iska leh qaala allahu ilaahay baa markaa ku yidhi liljannati innamaa anta adigu jannaay raxmatii naxariistaydii baa tahay arxamu bika waxaan kuugu naxariisanayaa man nashaau ciddaan doono min cibaadii addoommadayda ka mida wa qaala linaari naartiina ilaahay wuxuu ku yidhi innamaa anta adiguna cadaabii baa tahay ucadibu bika waxaan kugu cadaabayaa man nashaau ciddaan doono min cibaadii ka mida labadiinaba anaa idin abuurtay addoommada cadaabta adiga lagugu talagalay adiga kalena oo jannaha addoommada la jannaynay welikulli waaxidatin mid kasta oo minkumaa labadiina ka midana miluhaa buuxeed baa u ahaaday labadadiina mid kastoo ka mid ah inaan buuxiyaan ballan qaado macnaha naar baa ilaahay buux u ballan qaaday bay dhahaan dadka soomaalida qaarkood lakin waxa weeye labadaba ilahay waa u ballan qaaday fa ama naaru naarta mayaa falaa tamtaliu iyadu maba buuxsamayso waa mug weygta xataa yadaca allahu ilaah ilaahay dejiyo tabaaraka wa tacaala rijlahu rijligiis taquulu waxay leedahay qad qad markaas a qad qad bes bes bay leedahay bes bes markaa rijligaasna waa garanaysaayo ha looga kinaayadayn macnaha igtafayto igtafayto bay leedahay waay ee adigu taa taqaanay oo binu aadamka iyo khalaa'iqda kale oo kale iyo maaha waa min axaadiidi sifaat wey fahunaalika halkaasay tamtaliu naartu buuxsamaysaa wayuzu'a bacduhaa barkeed baa lagu duubayaa ilaa bacdin barka kale waa laisku laabaya walaa yadlimu allahu ilaahayna dulmin mayo min khalqihi addoommadiisa axadan cidna haddii naartu buuxsami weydo la dhihi mayo dad baa ka dhiman intaasoo boose dad kaleo aan naar kasban ha lagu soo buuxsho ilaa ilaahay waa caadil naarti boosas baa ka bannaani dad kale oo aan naar kasban dadkii loogu talagelay buuxin waaya naarta ha loo keeno ilaahay dhihi maayo isagaa buuxinaya macnaha waxa weeyaan rijligiisa awooddiisa markuu dul dhigo bes waa iska buuxsamaysaa waa laisku soo koobaya markaas laisku soo duubaya jannadii ka war wa ama aljannatu jannada fa in allaha ilaahay baa yunshiu lahaa iyada u abuuraya khalqan abuur jannada lafteeda markii dadku la geliyo boosas haraan iyaga dad kalaa laiskaga abuuraya iyagu iska raaxaysa jannadaa gala baa la iska abuuraya xuurciintii iyo qoladii dhallinyaradii wiilashii wildaantii meesha ka shaqaynaya waxaas rawaahu shaykhaani wa tirmidiyu bukhaari iyo muslim iyo imaamu tirmidi ayaa wariyey ayb an anasi radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nabi wuxuu yidhi laa tazaalu jahannamu ka zuuli mayso yulqaa fiihaa in wax lagu tuurahayo dad baa saa lagu guraya iyo jin iyo insi wa taquulu ay leedahay markii wax lagu guraba hal min masiidin wax dheeraada ma jiraan ha ziyaada ma hadha wax ma hareen wax ma hareen wax ma hareen xataa yadac ilaahu ka dejiya rabuulcizati fiihaa dhexdeeda qadamahu qadamtiisa fayanzawi bacduhaa baa ku duumaya ilaa bacdin barka kale isku dhowaanaysa wa taquulu waxay leedahay qaad qaad bes bes wey ama qadin qadi bicizatika iyo wa karamika baan ku dhaartay ilaahay cizadaada iyo karamkaada walaa yazaalu fi ljannati jannada dhexdeeda ka zuulmayo fadlun dheeraad jannada maya meelo waasaca iska dhooban xataa insha allahu ilaah ilaahay u dhaliyo u abuura lahaa iyada khalqi dhanna baa loo abuuraya fayuskinuhum ilaahay baa dejinaya fadla aljannati jannada dheeraadkeed meelihii bannaanaayo jannada boosaska haray khalqi layskaga abuuray baa iskaga raaxaysanay rawaahu shaykhaani shaykhaan baa weri bukhaari iyo muslim weri can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sala allahu alay slam qaala wuxuu yidhi laa yadkhulu axadun qofna geli mayo aljannata jannada ilaa haddou galaba uriya waxaa la aragsiinaya marka hore maqcadahu makaanu fadhigiisa mina naari naarta kulaha ilaa qof kastaaba jannadana meel buu ku leeyahay naartana meel jannada marku galaa waxaa la tusaya intuusan gelin meeshuu naarta ku lahaa awal booskii naarta low asaa hadduu xumaan samayn lahaa meeshuu naarta ka geli lahaa maxay dadka marka loo tusay ahlu naarka ma laga nixinaya maya liyazdaada shukrin shukri inuu ziyaadsaday xamdina ilaahu adaa halkaa iga badbaadiyay inuu yidhaahdo a taas baa loogu talagalo walaa yadkhulu naara naarta geli mayo axadun qof qofna naarta geli mayo ilaa uriya waxaa la tusinahaya maqcadahu makaanu fadhigiisa min aljannati ilaa maqcadahu min aljanna gaalku markuu ka halkaa galana naartaa waxaa waxaa laga tusinayaa jannadaa waxaa naartii intuusan gelin baa jannadii meeshuu ka geli lahaa la tusinaya loo axsana hadduu wanaag samayn lahaa booskiisii jannada kanna maxaa loo tus liyakuuna inuu ahaado caleyhi dushiisa xasratan qoomam alla waxaa nicmada ay dhaaftay iyo barwaaqada inuu yidhaahdo baa halkaas loogu talagalo rawaahu lbukhaariyu ayaa wariyey waa gaalada laakiin qoomamay xasarad weeyaan wacanhu ana rasul lahi sala allah alay slam qaala nabi wuxu uhi lamaa khalaqa allah ilaahay hadduu abuura aljannata iyo wanaara labadaa markuu abuura waa abuuran yihiin qole bidcooyina waxay leeyihin weli janna iyo naar lama abuurin waxba kama jiraan jannada iyo naarta nebigu waa la tusay wuu tegey waa abuuran yihiin ha jannada iyo naartii markii ilaahay abuuray ilaa dad baaba lagu tusay nebiga cadaaban iyo kuwa jannaysan intaa moogta arsala jibriila jibriil baa ilaahay u diray ila aljannati faqaala wuxuu yidhi undur ilayha orod soo firi jannada wa ilaa maana soo firi acdadtu bal aan u diyaariyey liahli ehelkeeda kormeer ku tag fiiha jannada ehlu jannada waxaan u diyaariyey jannada soo kormeer qaala wuxuu yidhi nebigu fa jaa'aha jannadii buu tegey jibriil wa nadara ilayha waa firi iyadii iyo wamaana waa firi wa ilaa maana waa firi acadallahu ilaahay u darbay liahliha jannada ehelkeeda fiihaa dhexdeedana ugu darbay qaala wuxuu yidhi nebigu fa rajaca waa soo noqday ilayhi xagga rabbi qaala wuxuu yidhi faizatika fawa cizatikaan ku dhaartay cizadaadaan ku dhaartay jibriil baa hadlaya laa yasmacu maqlimaya bihaa jannada axadun qof ilaa dakhalaha ilaahay baa adaan kugu dhaartay qof janno maqlaya ma jiro ilaa waabagelaya siduu ku geli lahaaba u shaqaysanaya khayrkaan soo arkay fa amara ilaahay wuxuu amray bihaa jannadii in la xiindaabo beyd lagu wareejiyo faxufad waxaa lagu koobaabo lagu wareejiyey bilmakaarihi waxyaalaha la kahbo naftu waxaysan rabin baa jannada dayd looga dhiga ha naftu waxaysan rabin inaad kacdid inaad cibaadaysatid inaad wardidid inaad qur-aan akdid inaad wax bixisid inaad wax sadaqaysid waxaasoo dhan naftu diyaar uma aha marka daydkeedii waa waxaas qofkii waxaa sameeyaa daydkan jiiraya marka ha inaad wanaag samaysid waxaasoo dhan baa dayd looga dhiga qaala fa qaala rabi wuxuu yidhi irjic ilaha orod ku noqo jannada fandur soo fiiri ilaa maa acdadtu waxaan u darbay liahliha ehelkeeda fiiha jannada dhexdeeda qaala wuxuu yidhi farajac ilayha waa ku noqo faidan hiya jannadii waabayadoo qad xufad lagu wareejiyey bilmakaari waxyaalaha naftu kaato barka inaad kacdid oo tukatid oo weysaysid cibaadaysid wax naftu dhibsanaysa cibaadadoo dhan meel fadhida wax dhegaysato waa khayr farajaca ilayhi waa u soo noqo fa qaala wuxuu yidhi wacizati kaan ku dhaartay ilaahayow laqad khiftu waxaan ka cabsaday allaa yadkhulaha axadun qofba inuusan gelin daydka lagu wareejiyey khatarnimadiisa qofba inay weydo daydka la dhaafi waayo taasaanba ka baqay buu yidhi dayd khataraa lagu wareejiyey laakiin qofkii dadaalaa ilahay waa u sahlayaaba qaala wuxuu yidhi idhab ila naaroor naartana soo ar faandur ilayha soo firi wa ilaa maana soo firi acdadtu liahlihaylu naarkau diyaariya fiiha naarta dhexdeeda fadahaba waa aad faidan hiya waaba iyadoo naartu yarkabu bacduhaa barkeeda uu dusha ka saaran yahay bacdan barka kale dabaqada isdul saar saaran oo hoos kor aan loo soconayn hoos loogu degdegayo saasoo kale weya taasoo ah farajaca ilayhi rabbi buu usoo noqday faqala wuxuu yidhi wacizati kaan ku dhaartay laa yasmacu bihaa naarta maqlimaya axadun qof oo fa yadkhulaha markaa u galo qof naar inta maqlay gelaya ma jiro qofkii meeshaa dhibta laga sheegaya maqlaba waa ka dadaalayaayoo si uusan u geli lahayn buu ku dadaalaya waay fa amara bihaa wuxuu amray ilaahay naartii fa xufad waxaa lagu dayday iyana bishahwaati waxa naftu jecesha waxyaalaha naftu jeceshahay baa deed looga dhigay oo waxyaalaha rabbi iyo rasuul aysan raalliga ka ahayn naftusa rabto zinada iyo khamre la cabo iyo waxaan bahasha hadda meel kasta lagu miinsayo xoolaha dadkoo la cuno baadil lagu cuno iyo waxaasaa deed looga dhig dee waxaasaa dadku markaa hadba oodafa qaadayaan oo ay dhex marayaan fa qaala wuxuu yidhi ilaahay irjic ilayhaa naarta ku noqo farajac ilayhaa waa ku noqday fa nadaraha waa soo fiirshay fa qaala wuxuu yidhi wacizati kaan ku dhaarto laqad khashiitu waxaan ka cabsaday anlaa yanjuwa minhaa axadun qofna inuusan ka badbaadin ilaa dakhalaha waa gelhaya ilaa dakhalaha rawaahu tirmidiy wa saaxibahu bisanadin saxiix nasalullaha ilaahay baan weydiisanaynaa atawfiiqa waafajin lanaa annaga iyo walilmuslimiina laba naga oo dhanba uu muslimiintana waafajiyo khayrka iyo wanaagga aamiin walxamdu lilaahi rabbialcaalamiin markaa fiiri waxaasaa dadku macnaha samaynayaan oo guranayaan daydkaas naftu rabto kaasay naartii weyneed ku dhacayaan alkhaatimatu gebagabadii wey nasalu llaha xusnaha wanaaggeedan ilaahay weydiisanaynaa xusnigeedan ilaahay weydiisanaynaa khaatimada waa ku daraynaa ruju min annaari naarta qof ka baxa kan ugu dambeeya wayadkhulu ljannata jannadana gala kaas baa laga hadlaya waaye ma hal qof baa mise waa koox dhan waa qolo kolley wax khayr aan la imaan ilaa tawxiidka mooyaane khayr kale lama imaan can cabdillaahi radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullahi baa yidhi sala allahu calayhi wasalam innii anugu laclamu waxaan aqaanaa nebigaa dhahaya aakhira ahli naari helo naarka kan ugu dambeeya khuruujan ka bixid minhaa naarta laga baxo wa aakhira ahli aljannata ahlu jannaha kan ugu dambeeya dukhuulan gelid aljannata u galo rajulun huwa rajulun waa nin oo yakhruju min annaari ka baxaya xabwan guurguurad naartu ka soo baxaya isagoo dabada ku siqay fa yaquulu llahu tabaaraka wa tacaala baa lahu ninkaa ku dhahaya idhab orotag faadkhulu ljannata jannada gal fa yaatiiha jannadii buu tegaya fayukhayalu ilayhi waxaa la moodsinaya annahaa jannadu mal-aa inay buxdo waxay la noqonaysaa meel la gala inaysan lahayn fa yarjic waa soo noqon fa yaquul waxu dhaha yaa rabbi wajadtuha jannadii waan ka helay mal-aa mid buuxda meelaan gala ma leh boos kama bannaana fa yaquul lahu tabaaraka wa tacaala baa lahu ku dhahaya isaga idhab oro tag oo fadkhul iljannat amarka qaada jannada gal fa yaatiiha waa tegaya fayukhayalu ilayhi annaha mala inay buxdaan loo moodsiinaya malihiisa fa yarjic waa soo noqon fa yaquulu waxaa dhaha yaa rabbi wajadtuhaa waxaan ka helay mal-aa mid buxda ama mal-aa xaalata mid buxda fa yaquulu llahu lahu allah ku dhahayo idhab tag fadkhuliljannata gal fa ina laka waxaa kuu sugnaaday buuxaada maahe midla dunyaa adduunyada oo dhan wax la eg iyo wa casharata amhaaliha toban jibaarkeed adduunyada iyo tobankeed kaloo lagu daray orad ka qaada jannada oo amase ina laka waxaa ku ahday casharata amhaali dunyaa adduunyada toban jibaarkeed wax la mida fa yaquulu wuxuu dhahay addoonkaas atasharu bi ilaahay maya igu jeesjeesaysaa meeshaan hal qof meeloo galaaba ma leh amase wuxuu dhahayaa atadxaku bi mayaad igu maadsanaysaa ilaahay igu qosqoslaysaa wa anta almeliku boqorkii dhammaa koonka laha adoo ah mayaa meeshaan soo arkay leedahay intaas wax lee ka qaado meeshaa waxba kama bannaane sidaasuu dhahaya qaala wuxuu yidhi waa raawige laqad ra'aytu rasuulallaahi baan arkay sal ly sl daxika isagoo qoslay xataa bedel ay ka muuqatay nawaajiduhu waxa weeyaan miciyihiis ama goosdambeedyadiis ay ka muuqdeen calayhi salaatu wasalaam nawaajiduhu wuxuu yidhi anyaabuhu waa micyaha sare ayuu ku tilmaamaya qaala wuxuu yidhi fa kaana wuxuu ahaa yuqaalu kii la yidhaahdo ninkaas wuxuu ahaa in loo dhaho daaka kaas fa kaana wuxuu ahaa yuqaalu mid la yidhahdo daaka kaas ninkaas adduunyada toban jibaarkeed qaatay adnaa ahliljannati ahluljannada midka ugu hooseeya wey mansilatan mansilad ninka ugu janno yar adduunyada iyo toban jibaarkeed buu qaadanaya rawaahu sheikhaan wacanhu ana rasuula allahi sala alla alay slam qaala nabi xir innii la acrifu waxaan garanayaa aakhira ahli naari ahlu naarka kan ugu dambeeya khuruujan ka bixid mina naari u ka baxo rajulun huwa rajulun waa nin yakhruju minhaa naarta ka baxaya zaxfan isagoo siqaya oo guurguuranaya ama xamaaranaya fa yuqaalu lahu waxaa lagu dhahayaa indaliqora tago fadkhulu ljannata gal fa yadhabu waa tegaya fa yadkhulu ljannata buu gelay fa yajidu naara naasa dadkii buu helayaa qad akhaduu xaalay qaateen almanaasila boosaskoodii fa yuqaalu lahu waxaa la dhahayaa tadkuru mata ma garanaysaa azamaana waqti aladii zamankaasoo kunta fiihi dhexdiisa aad ahayd waka adduunka zamankaa ma garanaysa zamankaa dhexdiisa kusoo marhay fa yaquulu wuxuu dhahayaa nacam fa yuqaalu lahu waxaa lagu dhaha intii waktiku soo maray barwaaqaya khayri waxba ma garan ka dha haa waxaa la dhahayaa tamana wax tamani qalbigaada wax ka doondoon waxaa rabtid wixaa qalbigaada kusoo dhaca waa ku siinayna fa yatamanaa waxbuu daldalbanaya tamaninaya fa yuqaalu lahu waxaa lagu dhahayaa laka waxaa kuu ahday aladii midka tamanayta aad tamaniday iyo casharatu adcaafi dunyaa adduunyada toban jibaarkeed qaala wuxuu yidhi fa yaquulu waxau dhahayaa atasharu bii ma igu jeesjeesaysaa wa anta almeliku allahayow adoo boqora qaala wuxuu yidhi falaqad ra'aytu rasuula allahi marka sal alla alay slam daxika isoo qosl xataa bedad ay ka muuqatay nawaajiduhu ilkihiis ay ka muuqdeen calayhi salaatu wasalaam can abi darin radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alay wasalam qaala nabi xiri inayna anigu la aclamu waxaan aqaanaa aakhira ahliljanna ahlu jannaha kan ugu dambeeya dukhuulan gelid aljannata u galo iyo wa aakhira ahli naar ahlu naarka kan ugu dambeeya khuruujan ka bixid minhaa u ka soo baxo kaas waa garanay rajulun waa ninoo yu'taa bihi lala imaanayo yowma alqiyaamati fa yuqaalu waxaa la dhahayaa icriduu calayhi usoo bandhiga ninkan sikaara dunuubihi dembiyaashiisi wixii yaryaraa bandhig ku sameeya wixii dembi yaryar oo la yimid layskoodii hala keeno waay warfacuu canhu ka kor qaada kibaaraha dembiyada waaweyn ha tusinina wixii yaryaraayo la yimid usoo bandhiga fa tucradu calayhi waxaa loo bandhigayaa sikaaru dunuubihi dembiyadiis kuwii yaryaraa fa yuqaalu waxaa la dhahayaa camilta waa soo camal fashay yowma kadaa wa kadaa maalin heblaayihi heblaayo kadaa wa kadaa waxa iyo waxaas wax kasta waa lambaraysan yihin wa camilta waa soo camal fashay yowma kadaa wa kadaana kadaa wa kadaa waxa iyo waxaas meel kasta waxaad samaysaa kuu markhaanti kacaysa khayr iyo shar waxaad samaysaa fa yaquulu wuxuu dhahayaa nacam waa soo sameey laa yastadiicu mau awoodo qofkaas an yunkira inuu inkiro wahuwa isagu mushfiqun wuxuuba ka cabsanaya min kibaari dunuubi dembiyada kuwii waaweynaa wuxuu isleeyahay inkirin kuwii waaweynaa yaan la keenin an tucrada caleyhin dushiisa loo bandhigo ayuu ka cabsanaya fa yuqaalu lahu waxaa la dhahayaa fa ina laka waxaa kuu ahaaday makaana kulli sayi'atin dembi kasta booskeedii oo yara oo dembi yar ahaa xasanatan meel kastoo dembi yara kugu yaalay xasanaan kugu qoran ajir baa lagugu qoran waa la iska kacafiyey naartii waa lagaas waxbaa soo madhay waka fa yaquulu wuxuu dhahay rabbi ilaahayow qad camiltu waxaan soo camalfala ashyaa ashyaaloo laa araahaa hadda aan u jeedin haahuna halkan warqadda aan waxyaala dembiye aan soo sameeyaa iga muuqan dembiyadii waaweynaa rabaa inuu sheego iyana xasanaad loogu bedelo a markii horena in wuxuu ka baqayy dembiyada waaweynaa lasoo bandhigo ilaahayo waxyaalaha aan soo sameeyey baa jira oo aan meesha iiga muuqan aan ii muuqan waa dembiyada waaweynaa falaqad ra'aytu rasuula allah o arkay sal sl daxika isagoo qoslay xataa badad nawaajiduhu ilkihiisa ay ka muuqdeen nebigu hadduu qoslayo ilkihiisa badanaa ma muuqan jira muusooda yaroo dhoolbirida ayuu samayn jiray markaas nebigu waa ku qoslay marmar baa marka nebigu dhab u qosli jiray rawaahuma muslimun wa tirmidiy ninkii hadda baqayo oo haddale dembiyada waaweynaana waa jiraano isagii qiranayo rabo in loogu bedelo ajir iyo xasanaad can cabdillahi bni mascuudin radi allahu canhu ana rasuul lahi sala allahu alay slam qaala nabi wuxuu yidhi aakhiru man yadkhulu ljannata jannada qof gala kan ugu dambeeya rajulun weeye fa huwa isagu yamshii maratan mar waa socon wa yakbuu maratan marna waa kufaya wa tasfacuhu naaru naartaa leefaysa maratan mar holceeda marna waa gudbaya faidaa jaawazahaa markau naarta dhaafo oo naartii ka samanta baxo iltafata ilaha waa soo milicsanaya gadaal buu soo fiirinaya fa qaala waxau dhahayaa tabaaraka aladii ilaahi baa nasahan najaanii iga kaa badbaadiyey minkii xaggaada naaray laqad acdaani illaahu ilaahay wuxuu isiiye shay-an shay maa acdaahu uusan siinin axaddan qof oo min alawaliina walaakhiriina ka mid a waxaan cid la siiyey isan jirin baa ilaahay isiiye waa waa samatabax naartii baa dad baaba jannadii jiraba isaguse wuxuu isleeyahy waxa lagu siiyey cid la siiya ma jidho waa ninkaa marna kufaya marna dhacya marna naartu lefs faturfacu lahu waxaa loo kor yeelayaa shajaratun geed weyn baa u muuqanaya fayaquulu wuxuu dhaha ey rabbi ilaahayow adnii adnini ii dhowee min haadihi shajarati geeddaas fala astadilla bal xoogaa harsadeen bidillaha hooskeeda wa ashrab cabeen min maa'iha biyaheeda xoogaa ilaahayow horay ii dhaqaaji iskama socon karo fayaquulu lahu caza wajalla ilahay baa dhahaya yabna aadam lacallii waxaa laga yaabaa in acdaytukahaa haddaan ku siiyo sa'altanii in sa'altanii inay weydiisatay hayraha hayrkeed haddaan ku siiyo ama wax kale iga barida fayaquulu waxuu dhahayaa laa maya yaa rabbi wa yucaahidu ilaahay buu la ballamaya la cahditamaya allaa yasalu inuusan weydiisanayn hayrahaa hayrkeed hooskaas iyo biyaha waxaan hayn wa rabbuhu rabbigiisna yacdiruhu waa u cadudaarayaa addoonkan liannahu rabbi liannahu addoonku yaraa wuxuu arkay maa shay laa sabra lahu wax sabir aysan ahaan caleyh dushiisa wuxuusan ka sabri karin baa u muuqanaya uusan iska hayn karin fayudniihi ilaahay baa u dhoweynaya minhaa shajaradii geedi fayastadilu bidillaha hooskeedu buu harsanaya wayashrabu min maaya biyaheedu buu ka cabaya uma turfacu lahu shajaratu geed kalaa u muuqanas hiya iyadu axsanu ka wanaag badan min aluulaa geeddii hore geed ka qurux badan fayaquulu waxaa dhahay ay rabbi ilaahayow adnini ii dhowey min haadihi middaan liashraba min maa hayana aan ka cabo wa astadilla bidillaha hooskeeda harsadee laa asaluka kunana weydiisan maya hayraha iyada waxaan hayn wax kale fayaquulu waxau dhahay yabna aadam alam tucaahidni miyaadan igula cahditamin anlaa tasalanii inaadan weydiisan hayraha taa kayrka lacallii waxaa laga yaabaa in adnaytuka minhaa haddaan kuu dhoweeyo tas'alunii inay weydiisatay hayraha iyada waxaan ahayn fayucaahidu misna ilahi buu la ballamaya anlaa yasalu hayraha hayrka inuusan weydiisanay wa rabbuhu rabbigiisna yacdiruhu waa u cududaaraya liannahu addoonkan yaraa wuxuu arka maa shay laa sabra lahu wax sabir oosan ugu ahan caleyhi dushiisa fayudniihi ilaahay baa u dhoweynaya minhaa shajaradii fayastadilu bidillaha hooskeeda buu harsanaya wayashrabu min maahi biyaheedi buu ka cabaya uma turfacu lahu shajaratun geed kale hadda jannadu waa geeda badanta geed kalea laga tusaya inda cinda baabiljannati albaabka jannada agtiisa hiya axsanu ka wanaag badan min aluulayeyn labadii geeda hore geed ka qurux badan birbirqays fayaquulu waxaa dhahay rabbi adnini min hadihi tan un i dhowe liastadilla bidillaha hooskeeda saan u harsado wa ashraba min maayahana u cabo laa asaluka hayraha kuma weydiisanaye fayaquulu rabbi wuxuu dhahay yabna aad alam tucaahidni miyaad ila ballamay anlaa tasalnii hayraha inaadan taa kayrkeeda weydiisan qaala wuxuu yidhi balaa yaa rabbi waa kula ballam haadihi middaani ya laa asaluk kuma wey yaa rabbi haadihi middan laa asaluka ku weydiisanaya hayraha kayrkeed wa rabbuhu baa yacdiru u cududaaraya laannahu addoonku yaraha wuxuu arka maa nicmo laa sabra lahu wax sabira caleyhaa dusheeda usan ugu ahan iskama hayn karo isagoo aan isogeyn ba hadlaya fayudniihi minhaa ilaahay baa u dhoweynay faidaa adnaahu ilahay marka u dhoweeyey minhaa geedi fayasmacu wuxuu maqlayaa geedkii u dambeeyey markii la keeno lawaa jannada albaabkeedii aswaata ahliljannati ahlujannaha codkoodii hadalla macmacaan oo jannada ka baxaya ayuu maqlaya ayuu maqmaqlaya fayaquulu wuxuu dhaha ay rabbi adkhilniiha bal igeli meesha codku ka yeeray fayaquulu wuxuu dhaha yabna aadam maa yasriinii minka ya maa yasriinii minka waxa weeyaan maxaa iga kaa raaligelin kara maxaa iga kaa jarin iga kaa macnaha jarin kara maa yasriinii minka maxaa ku raali noqon kardha dib dambe aada wax ii weydiisan kar ii weydiisanayn oo aad ku go'aysaa su-aal dambe ma raba inaa igu soceyso ay yurdiika ma ku raalli gelinaysaa an nucdiika inaan ku siiya addunyaa adduunyo iyo wa milaha macaha in la eg qaala wuxuu yaa rabbi atastahzi'u minii miyaad igu jeesjees walxaal anta rabbulcaalamiin aad ya anugu bal waa gelayaa keliya adduunye iyo wax la waxaas maba rabe xoogaa yaraha hal xagga hala ii durkay fadaxika waxaa qoslay ibnu mascuud waa cabdullahi ibnu mascuud ibnudu waa godanta faqaala wuxuu yidhi alaa tas'alunii mayaydnan i weydiinaynin mima adxaku waxaan la qoslay haddaan ibnu mascuud ahay fasa'aluuhu waa weydiiyen oo maxaa la qosasho faqaala wuxuu yidhi haakadaa sidaasoo kale adxika rasuululahi u qoslay sal ly slam faqaaluu waxay ku dhaheen saxaabada mima tadxaku yaa rasuula maxaa ku qosasho qaala wuxuu yidhi min dixki rabbialcaalamiina rabbi caalamiinta rabbigooda dixkigiisa iyo raalli ahaanshihiisaan ku qoslay waay xiina waktiga qaala uu yidhi addoonku atastahzi'u minii ma igu jeesjeesin walxaal anta rabbulcaalamiina markaasaa ilaahay ku qoslay fayaquulu wuxuu yidhi inii macnaa qosalkaa taqaana maa biniaadamke inii anigu laa astahzi'u minka kugu jeesjeesi maayo ilaahaya khalqigu meel iskama shabahan walaakinii anigu calaa maa shaa u xalaale waxaan doono qaadirun waan awooda war kugu jeesjeesmaya adduunka iyo toban jibaarka ka qaada meesha rawaahu muslim axaadiisa afar tahay jannada qofkii ugu dambeeyo galayay sheegaysa ma hal qof waa mise wax kooxo kooxo intaba waa la sheeg waxaa la yidhi jannada ninka ugu dambeeyo galaa waa nin juhayna la yidhahdo waa ninka la yidhi cinda juhayna alkhabar alyaqiin warka dhabtaa waxaa haya juhayna warka dhabtaa kaasa haya waxaa la yidhi marka ninkaani wuxuu ahaa waagi hore kaana cushaaran fii bani israa'iil reer bani israa'iilkaasoo canshuurta iyo waxaas buu ku hawlanaa marka ummaddii hore oo nebi muuse nin ka tirsan buu noqonaya marka reer bani israa'iil hadduu yahay oo ummadeennaan baan ahayn aqalu ahliljannati ahlu jannaha midka ugu yar wa akramuhum uguna karaamada badan cala allahi ilaahi tacaala kaas baa laga hadlaya waa ninka ugu janno yar intuu qaatay fiir kii ugu cadaab yaraa waa soo maqasho can shacbiyi radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu lmuqiirata bnu shucbata baan maqlay cala lmimbari isagoo saaran fayaquulu isagoo leh ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi sa'ala muusa nebi muusa weydiisay rabbahu rabbigiis muxuu yidhi su-aash waata maa adnaa ahliljannati ahlu jannaha midka ugu yar muxuu yahay manzilat sifadiisa ii sheeg qaala wuxuu yidhi huwa rajulun waa nin yeji-u imaanaya bacda maa udkhila intii ay galeen la geliyey ka bacdi ahluljannati aljannata la geliyey fa yuqaalu lahu waxaa loo dhahay udkhuli ljannata gal fa yaquulu waxa dhahay ay rabbi kayfa seeh u galaa waqad nazala naasu dadku qaateen manaasilahum guryahoodii wa akhaduu qaateen akhadaatim qaadashooyinkoodii meel qoob la dhiga male waa buuxda meesha meelan ka gala mahayo fa yuqaalu lahu waxaa la dhahay atardaa adugu raallima ku tahay an yakuuna laka inuu ku aado midlu mulki melikin boqor mulkigiisii iyo intuu ka telin jiray oo kale oo min muluki dunyaa adduunyada boqoradeeda ka mid a madaxda adduunka soo madhay ninka ugu awood badan ugu dhul iyo xukumid badan ugu taageeraya adduun iyo shaqaale iyo dhaqaalo badan ilaa gaalooyin iyo islaamba dad waxaa soo maray adduunka wax badan soo milkiyey gaalooyinka hadda joogjoogaa dadku u qabaan macnaa hal mid baa kusoo dhacaya laba inay adduunka ugu sarreeyaan adduunka waxaa soo maray waxaa jira dad macnaa afar nin oo labana muslimiin labana gaalo adduunkao dhan xukumay mid kasta adduunkao dhan buu xukuma adigu boqorada wixii aad garatay kii ugu macnaha sarreeyey intiisii oo kale raalli makuta inaad jannada in leeg ka qadatay afartaa nin baa adduunkao dhan milkida la yidhi cid kale adduunkao dhan ka talisa ma jiro fa yaquulu wax dhahay rabbi radiitu rabbi raalli baa noqo fa yaquulu wax dhahay laka daalika kaasaa ku ahday wa miluhu wa miluhu wa miluhu wa miluhu in laeg in laeg in laeg intaas shan jeer faqaala fi lkhaamisati markii shanaad nabig wuxuu yidhi faqaala fi lkhaamisati markii shanaad ninkii wuxuu yidhi radiitu rabbi rabbi oo raalli baa noqo fayaquulu wuxuu yidhi ilaahay haadaa laka kaasaa leedahay iyo wacasharatu amhaal awal shan jeer baa hayda toban jibaarki qaado marka adduunyada toban jibaarkeed waa maxay shan lagu dhuftay toban konton soo maaha shan meeloo beer tomana adduunyada macnaha adduunyadan macnaha kontonkeed intaasu kale qaadanaya waa adduunya o dhan wey maa hal dal iyo waddan ka araya laga hadlamayo adduunka o dhan baa laga hadlaya adduunyada konton jibaarkeed qaadale walaka waxaa kaloo leedahay ma ishtahad nafsuka naftaada waxay ishtahayso waladad caynuka ishaadu ku qabisato fayaquul ulaya radiitu rabbi ilaahay raalli baan qaala wuxu yidhi rabbi rabbigayo faaclaahu mansilata nebi muuse hadlay ehlu jannaha yaa ugu sarreeyay xagga mansilada qaala wuxuu yidhi ilaahay ulaayika kuwaas aladiina ku weeye aradtu aan anigu doonay addoommo ilaahay oo ahlullaahi qarastu aan tallaalay karaamatahum karaamadoodan biyadii yadeeda ku tallaalay wakhatamtu calayha aan ku dul khatimo ku dul shaabadeeyey falam tara caynun ili ma arag walam tasmac udunun dhegi ma maqal walam yaqdur calaa qalbi basharin qof binu aadan qalbigiisna kuma soo dhicin waxaa nimankaa la siiyeyoo loogu talagalay meeshaasaa dadka u dambaysa dhibaatada adduunka qofka mu'minkaa ku gaadha waxba maaha xaggaasaa wax weyn u jiraan qaala wuxuu yidhi wa misdaaquhu runtiisu fii kitaabillahi caza wajal weeye hadalkaa daliilkiisu misdaaq waa daliil misdaaqu daalika daliilkiisu waxa weeye aayaddan wey falaa taclamu nafsun nafna ma oga ma ukfiya lahum waxaa loo qariyo min qurati acyuni il qabowsigeeda jazaan juzuu jazaan abaalmarin baa la abaalmariya bimaa kaanuu yacmaluun way camal fali jira rawahu muslim watirmidi can ibni cumar radi allahu canhu can nabiy sala allahu aleyh wasalam qaala nabi wuxuu yidhi ina adnaa ahli ljannati ahlu jannaha midka ugu hooseeya mansilatan laman yanduru qofka fiirinaya weeye ilaa jinaanihi janooyinki jinaatihi janooyinkiisa wa aswaajihi xaasaskiisa wa naciimihi barwaaqooyinkiisa wa khadamihi shaqaalihiisa wa suruurihi sariirihiisa masiirata alfi sanati kun sano meel loo socdo baa intaas uga wada bidhaamayaan oo ka muuqdaan keligiis ninkaana boqoroo loo shaqaynaya ahlu jannada xaasaskan iyo nicmooyinkan iyo shaqaalahan iyo sariirahan iyo waxaan o dhan hadba mid baa saa ula xiimaysa ula duulaysa maaha wax loo socsoconayo waxyaalaha batoomada ku shaqeeya o kale wax ka deg deg badan wey oo ka cajo badan waay halkaasaa loogu talagalay wa akramahum cala allahi kan ilaahay kan ugu karaamada badan man wey yanduru fiirinaya ilaa wejihi wejigiisa ilaahay buu fiirsanayaaba kan ugu sarreeya qudwatan wa cashiyatan gelinka hor iyo gelinka dambe subax iyo galab ilaahay kan arkay uma qara'a rasuulahi wuxuu akhriyay sal alay slm wujuuhun wajiyal yowmaida naadiratun mid birbiraysa wey dhaldhalaalaysa ilaa rabbihaa intii kaana naadiratun mid fiirinaysa wey wejiyaal baa ilahay saa u fiirinaya jannada iyo wax kasta waxaa ka qaalisan fiirinta rabbi can abi saciidin radi allahu canhu can nabiyi sala allahu aleyh wasalam qaala nebi wuxuu yidhi adnaa ahli ljanna ahlu jannaha midka ugu hooseeya aladii midka weeye lahu isaga u ahaadeen hamaanuuna alfa khaadimin siddeetan kun oo khaadim wa hnaani wa sabcuuna zawjatan laba iyo toddobaatan xaas waka intaa baa leeyahy kaasaa kaasaa ugu yaraade labada waa dumarka adduunkay ku leeyihin toddobaatan waa xuruucinta culimada qaar basaale wa tunsabu lahu waxaa loo qotominaya qubatun qubad oo min lulu-in lulu ka samaysan iyo wa zabarjadin zabarjad waa dheemanka qaaliga wa yaaquutin yaaquut oo kamaa qubadaasoo kamaa bayna aljaabiyati ilaa sanca meesha jaabiya la yihahdo ilaa sanca dhul isleeg oo kale haysata jaabiya waa meel dimashq suuriya agteeda waa dimashq agteeda sancana waa caasimada yaman intaa dhul la egba halkiisa qubada meeshu maaha dhul ciriiriya oo lakala gogosanaya waa meel ilahay waasac ka dhiga wey arduha samaawaati walard weeyaano jannadu waa iska meel ilaahay waasac ka dhigay ina calayhim dushooda waxaa alu jannaha atijaana taajaj ina adnaha lu'lu'atin hal jawhar midda ugu yar hal macnaha badhan ya oo minhaa ka mida tiijaankaas taajkaa saaran badhamada waxyaalaha yaryar oo ku dhegdhegan ubaxyada ah ya lu-lu-ayinka hal ka midoo ka mida latudi oo u liidata weliba latudiu waxay iftiiminaysaa maa bayna almashriq waalmaqrib bariya galbeed inta udhaxaysa qorax ka soo baxayo udhac rawaahu matl adduunka labadiisa cirif inta udhaxaysoo kale iyo ka badan bay bay ifinaysa can anasin radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nabi wuxu yihi man sa'ala allah ilaahay qofkii weydiisa aljannata jannada halaaa maraatin saddex jeer qofkii saddex jeer alla janno ka dalbada qaalat iljannatu jannadu waxay dhahaysaa allaahuma adkhilhu ljanat ilaahu kan jannada geli macnaa ilahu kan ii keen aniga ha kan intaa i codsanaya ilahu jannada keen iyadii baa dhahaysa ilahu kan ii keen waman istajaara min annaari naarta qofki ilahay ka maangala halaaa maraatin saddex jeerna qaalat inaaru waxay dhahaysaa allaahuma ajirhu min annaar ilaahu naarta kan ka magangeli ilahu kan ha ii keeni ha intaa iga kaa magangelay waka raggii waaweynaa saasay ugu celcelin jireen jannada weydiisigeedo xaji maxamuud oo kale allahu naxariisa alxaji maxamuud gole ducooyinkiisa qofka xusuusa saas ahay rawaahu tirmidiyu wanasay ya wallahu tacaala aclam ilaahay baa cilmi badan markaas wuxuu yidhi lamber kow nasalullaaha ilaahay baan weydiisanaynaa an yujiiranaa mina naari naar inuu naga magangeliyo wa an yudkhilana aljannata inuuna geliyo bimanihi wa karamihi aamiin cadadu axaadiisa kitaabi alqiyaamati waaljannati wannaari kitaabkan ugu dambeeya oo qiyaamada iyo jannada iyo naarta ka hadlaya axaadiisa aan ku soo marnay sabcatu wa sabcuuna wa mi'atun faqad weeyaan boqol toddobaatan iyo toddoba xadiis ilaa kitaab kasta juz kasta markuu dhammaado inta xadiis ku taalla waa la inoo sheegay marka intaan waa kitaabka ugu dambeeya juskan oo dhan maa hadda waa kitaabka ugu dambeeyey juskanna maxaa ku yaal fa saara wuxuu noqday jamiicu maa fi fi ljuzi alkhaamis juskan shanaad oo dhan waxa ku yaala juskan haddaan hayno wey ya kun laba boqol afartan iyo labo kun laba boqol afartan iyo labo baa juskan ugu dambeeya ku yaalla xisaabta fahm madmuuman iyadoo lagu daray loo geeyey ku dar weeyaan ilaa maa fi ljzaa'i alarbacati afartii juz ee hore laakiin waa khaamiskii ya asaabiqati inoo soo hormadhay waayo fa yakuunu wuxuu noqonayaa cadadu axaadiisi lkitaab kitaabkan taajka dhammaantii axaadiisa ku taal tirsigeedu kullihi sabcatun wa hamaaniina wa hamaani miatin hamsata alaafin shan kun sideed boqol siddeetan iyo toddoba xadiis iyadoo akhrisa iyo iyadoo qoraal ah oo lambaran wataas shan kun siddeed boqol siddeetan iyo toddoba xadiis intaas weeyaan waay tirsigaasay dhahaan waa tirsiga carabiga laakiin tirsiga carabiga ay rismiga maahe midkaan haatan loo qaba ingiriiskaiyo inay leeyihiinoo aan isticmaalno koodiiyo labadaayo saasa kaas baa laftiisa isaga ah ay leeyihiin cidda ugu horreysa carabta iskale asalullaha ilaahay baan weydiisanaynaa waxaa jira tirsiyo griigii iyo meelaha laga soo raray oo la iska isticmaalo asalullaha ilaahay baan weydiisanayaa buu yidhi sheekha kitaabka qoray an takuuna inay noqoto khaalisatan mid u khaalisa axaadiisan iyo camalkaana qabtay liwajhi lkariimi wejiga wanaagsan ee ilaahay aamiina ilah aqbal ilaahay darti mid ah camalka aan qabta allah ka dhig haddiisa ilahay darti ahayn saas uma caanbixin baa lagu leeyahay kitaabku meel kasta lagama akriyo maktabadda adduunka tegtiba waa yaallaa inta badan walxamdu mahad lilaahi ilaah buu u ahaada allihii rabbilcaalamiin ah kitaabka halkaas ku dhamaada intaan waxa weeyaan waa xilligu kitaabka qoray wuxuu yidhi bitawfiiqillahi ilaahay waafajintiisa jalla sha'nuhuye ayaan ibtada'tu waxaan bilaabay fii ta'liifi hada alkitaab kitaabkan isagaa alifidiisa fii shahri rajab bisha rajab sanadkii macnaha kun saddex boqol afartan iyo kow hijrada hijriya wey haadaas wa atmamtu waxaan taam yeelay fii sabaaxi yowmi lithnayni maalin isniina subaxeed isniinta almubaarak la barakeeyey ilaa maalin kastoo isniina waa iska barakaysanta waa maalintii nebigu dhasho isniinta u waa maalin maha camalka la kor yeelo oo waa maalmaha ma garanaysaa in la soomo ay sunnaha tahayo maalin isniina subaxeed almuwaafiq ku aadan ba yidhi labaatan iyo shantii bisha dilxija kun saddex boqol afartan iyo toddoba marka matniga mar hadda intaa waday toddoba sano wey intaa labada tirsi markaa isku fiirsid toddoba sanaa kitaabka la qorayay axaadiistiisa la diyaarinay markaas waa maalin isniin ahayd waay maanta hadda soo isniin maha maantada haddaan marayno maanta lafteeda waa isniin waa meel maalintii u dhameeyo kale noogu aaday sheekhu marka sharaxa ka waran taqriirka hoosana hoos hoos fiiriya lamber kow wakadaa atmamta hada sharx sharaxan laftiisa saasoo kale aan u taam yeela ba yidhi fii yowmi lithnayni almubaarak sharaxuna wuxuu ii taam noqday ba yidhi maalin isniina soo u waday isagoo iskagama aadsan soo u waday u waday sadarka ugu dambeeya marka qoraya maalin isniin ugu soo aad almubaarak isna almuwaafiq ku aadanaa lix iyo tobankii rabiicu lawal waa bisha haddan marayno lix iyo tobankii rabiicu lawal lannagaa laftiga waxaan ku talagalsanayn inuu dhammaado khamiista aan soo dhaafnay ugu ugu horeyn ama haddii cashir ka hara sabtida oo kale laakiin talagalkayaga waxaa ka weynaa sida ilaahay qadarayay waxa weeyaan shilkii dhacay iyo dhimashadii sheikha baa ku soo aaday marka waa isaga maalmahan o dhan aan kitaabka la akrin raxmatullah caleyh raxma waasa xariis waasa allaha siiya waxa weeyaan lix iyo tobankii rabiicu awal waa hadda bishaa maraynoo kale sanadkii kun saddex boqol konton iyo afar gurigiisii iyo meeshuu ku yaallay iyo qaahiro meeshuu ka deganaa iyo waxaasuu ku tilmaamaya waddada wakaas marka waxa weeyaan sharxuna toddoba sanaa la waday matniga korana toddoba sanaa la waday sidaasaa kitaabku socday kitaabka intaajko dhanna inta ku dhex taalaay waa soddon kitaab macnaha kitaabu ljannati wannaari walqiyama kitaab alqiyama waljana naar soo kitaab maaha ya saas oo kale kitaabu lcilmi kita kitab kitab kitaabu dahaara waa soddon kitaab macnaha weeyaan a soddon kitaab kii ugu dambeeyey waa mid ka haddaan dhamayna kitaabu alqiyaama waljannati wannaar jusaskiisuna waa shantaas bal hadda horay u bax marka wa inii wuxuu yidhi sheikh anigu axmadullahi ilaahay baan mahadinayaa rabbi rabbigay baan mahadinayaa xamdan kaiiran dayiban mubaarakan fiih xamdi macnaha badan oo dayiba oo la barakeeyey alxamdu lilah mahadinta macnaha farxaddii baa ka ilaah buu mahad u ahaaday aladii allahso binicmati nicmadiisa tatimu saalixaatu saalixaadku ku taam noqdaan kulluhaa dhammaanteed alxamdu lilaahi calaa kulli xaal xaal kasta ilaah baa mahad iskale alxamdu lilaahi ilaah baa mahadle fi lulaa walaakhira addunya aakhira alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa xamdi u ahaaday xataa yardaa isaa ilaa isagu raalli ka noqdo kuwad weeye xamdiga ilah raalli ka noqdo alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad u ahaaday aladii allahsoo khalaqa asamaawaati walard ciriya dhulal abuuray cirarkaiyo dhulka wajacala dulumaati wanuura mugdiya nuurna abuuray alxamdu lilaahi ilaahi baa mahad u ahaaday aladii allahsoo anzala calaa cabdihi addoonkiisa kusoo dejiyey alkitaaba waa nebi maxamed qur-aanka kusoo dejiye allaahuma allah yow salli u naxariisiyaadii wasallim u nabadgelya siyaadii wabaarik barakee calaa sayidinaa sayidkeeni muxamedin aha wacalaa aalihi wasaaxbihi cadada maa dakaraka daakiruuna inta dikriya inta ay adiga kuxusayaan kuwa dikriya inkastoo ay kuxusayaan ilaahu kuwad wey weligeedba wey waqafala can dikrii dikrigiisa intay halmaansan yihiin alkaafiluuna kuwa iska halmaansan kuwa iska halmaansan intay xuska halmaansan yihiinna ilaahayo macnaha naxariisiya nabadgelyadaasi wey nebi maxamed wacadada khalqika khalqiga a abuurdhay tirsigooda wax leeg ilaahayow naxariiso nabadgel waridaa nafsika naftaada ridaheed wazinata carshika carshigaada zinadiisa iyo quruxdiisa wamidaada kelimaatika kelimaadkaada ya kelimaadkaada tiradooda macnaa midaadka hadeeda inta ay yihiin aamiina ilaahu aqbal aamiina ilaahu aqbal aamiina ilaahu aqbal walxamdu mahad lilaahi ilaahay buu ahaaday allihii rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigood ahaa sheekha kitaabka qoran maxaa la yidhaha mansuur cali naasif waxa weeyaan waa mualifka kitaabkan sheekha shariifka weeyaan marka sharaxaas wuxuu kasii hadlay wuxuu leeyahay rag badan baan u mahad celinayaa igala qayb qaatay kitaabka tasxiixintiisa iyo madbacayntiisa iyo ilaa afar sanoo dambe howlihii lagu jiray iyo nidaamkii macnaha isku ururintiisa iyo wakaa marka kitaabkana markaan qorayay buu leeyahay dhibaato badan baa iga soo gaadhay xataa waxaan gaadhay markaan salaada tukanayo marmar inaan sahwiyo sababtoo ah waxa weeyaan intaasoo kitaab baan wax ka diyaarinay kow midda labaad inta aan kitaabka qoraya dhibaatooyin kalea igu yimido waxaa dhintay buu yidhi qaraabadayda qayb ka mid a sida hooyadiis oo kale sheekhi kitaabka qoray sida hooyadiis oo kale waalidadii dhashay baa dhimatay buu yidhi la waa la dhimanaya walaalkay weynaa baa isna dhintay buu yidhi intaan kitaabka dhex waday oo qoray musiibooyin baa iska yimimid buu yidhi waxaa kaloo dhintay buu yidhi wiil aan dhalo cabdiraxmaan la dhihi jira iyagoo dhan allah u naxariiso yidhi kuwaasaa arrimahaas baa igu yimaada aniguna waxaan ahaa buu yidhi xanuuno badan baa igu dhici jira buu yidhi waxaa dhacaysa buu yidhi hal bil inaanan marna inta badan xanuun ka marnay bil kaamil ah inaan caafimaad qabin markaasna waa dadaalaya diinta ka shaqaynaya waa xanuunsantahay iska fariisa ma marmar baa labaatan beri isku xiga xanuunku haynaya bay ku leeyihi waxaa intaa i dheer bayri adduunyadan dee murugaheeda iyo dhibaatooyinkaan iska dhacayo dee qof kastaba iskala socdo waay sidaasoo dhib ahay soo gaadhay ba yidhi misna waxaan qirayaaba yidhi in nicmo badan ilaahay ii galay barwaaqo badan ilaahay siiyey riyooyin iyo manaamyo badanoo bishaarooyina la arkay ya aniga lafteyda kitaabka qara uu leeyahy nebi maxamed aan dhowr jeer manaam aan ku arkay calayhi salaatu wasalaam oo anoo macnaha kitaabka intaan qorayay taas baa ka mid waay marka wuxuu leeyahay waxyaalaha kale uu sheegaya waxaa ka mid a manaamyadaas baa ka mida iyo nabiga aleyh salaatu alayh salatu wasalaam qaabku ku arkay guriguu nabiga ku arkay siduu macnaha iftiin iyo nuur u noqday quruxdii ka muuqatay calayhi salaatu wasalaam arrimahaasu ka hadlaya markaasaan wuxuu yidhi xanuunkayga iskaga sabraa markaasoo waxaa nashaad iyo fahma ii ziyaada waay waxaan u arkaaba yidhi nicmada ugu weyn oo ilaahay ii galay bacda aliimaan billah rumayntii rabbi rumeeyey ka bacdi ururinta kitaabkan aan qoray oo aan urushay waa kitaabka alladii yudakirunii idaana sii tir markaan halmaamo oo dhaho xadiidka muxuu ahaa meeshaas maxaa midka i xusuusinaya aan lasoo kala baxaya waa isaga bay o haddaan dib dhaco kan ii hormarinaya waa isaga waay waxa weeyaan kan ii shafeecaya ilaahay hortiisa baan ka rajaynaya inuu ii noqdo bay maxaa yeeley wuxuu yidhi saraad fa'li wanaagsan ama saraado wanaagsan oo badan baa la arkay buu yidhi oo iidaa hidhay markaan sharaxa dhameeyey buu yidhi baa guriga waxaa ii yimid maalintii nin martiyoo qaraabadayda ka mid a xaaskiisa la socdo gabadha u qabay nicmaa la dhihi jiray isagana nasri moxamed xusein xasanayn miya ayaa la dhihi jiray markaasaan nicmadii waxaan ka qaatay buu yidhi nicmo ilaahay inuu ii gelayo nasrigiina nasri waxa weeyaan xasankiina caafimaad iyo barwaaqo waxaas xaalad wanaagsan waa fa'liga wanaagsan nebigu waa jeclaade ma dhowr bari ka hor buu yidhi kitaabka inta aanan dhammayn sharax ilma aan dhalo wiil aan dhalo maxamed weliyudiin la dhihi jiray maxamed weli weliyudiin macnaha baa subxii ii yimid markaasu wuxuu yidhi aabow xalay waxaan manaam ku arkay nebi maxamed oo gurigeenna dhex fadhiya oo adeerkeen maxamuud uu la joogo iyagoo akrinaya juska shanaad ee kitaabkan taajka waxay hayeen kitaabkan taajka juska shanaad markaasaa misna kusii farxay bay dhowr beri kabacdina kitaabkii waaba dhameeyey arrimahaas bishaarooyinkaa tirada badan ayaan arkay bay yidhi marka kitaabkan dee waa kitaab la iska garanayo culimmada ay yaqaanaano fawaa'id badan oo aad maarata u cajab badan weeyaan wallahu subxaanahu wa tacaala aclam خلاص